maxamed saalax iidle baa l magacayga waa maxamed saalax iidle dawaal waa dareemi kareysaayo dad xidhan muddo dhowr iyo toban sano ilaa labaatan sano ku dhawaad ah dareenka aanu ka qabno waad dareemi kareysaayo dee ahaan in badan baanu arinkan daba soconay oo aanu dee caruuriha iyagoo ay caloosha ku jira la xidhay baa maanta dad waaweyn oo qaangaad ah dawaal waad dareemi kareysaa dareenkaas noocaasa ehelka ka gaar ahaan de ehelka aada buu noo taabtay sida maxkamadu hore u sheegtay looyaradiina qaarkoodna sheegay xukun baa ku dhacay waa la soo eedeeyey maxkamadabaa lasoo joojiyey dan waa la xukumay in xukunka ku dhacana dee dhowr iyo tobankaa sana xidhnaayeenba way maxkamadda xukunkeediio idinna waa u joogteen iyaguna waa u xidhnaayeen waxa cusboonaaday ama soo kordhay ee maanta hadalkiinan iyo dareenkiinan keeni muxuu yahay wal waxa weeye de maxkamad baa nimankan ku dhacdo kiis baa lagu soogay maxkamadaa kudhad ku dhacdayna de waanu ku qanacsanayno waanu tirsanaynay in muddaa markay xidhnaayeen waxaa dhacday madaxweyne daahir yaala kaahin inuu sameeyey inuu cafi sameeyey oo ragga qaar uu waktiga ka dhimay raggaa qaarkuu ka dhimay rag baa ku baxay oo maanta dee magaalada jooga ragga qaarna way jooga way ku jiraan weli raggan ay ka mid yihiin raggan markii dambe ee madaxweynaha uu qarax lagu sameeyey ayaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay waan kaga noqday sharciyanna anagu waanu ka doodno maxkamadaha iyo meel walba waanu tagnayoo looyaradeedana siday day ku jawaabayeen waad ka qaaday codkaan malaynayaa marka sharciyada ah in madaxweynuhu ka noqon karayo waynoo cuntami weyde taanu xisaabsanayno intaa muddada aanu xisaabsanayna taasay ahayd markii ay dhammaatayna waxaa nagu soo laba kacalaysa warqada ah waanu ka noqonay madaxweynuhu leeyahay waan ka noqday sharciyadna madaxweynaha meel dee haba yaraatee uu awoodda madaxweynaha uu ka noqon karayo maxkamad ahaan xukunku mar hadduu dhaco ka noqoshadaasi looyarayadu siday ku doodayeen waanu waanu waanu kuma qanacsanin muddooyinka u dambeeyey dhowr maalmood waxay ka soo marayeen cuntada maxay tay dulucda ay cuntada uga soomeen markaad ehelkitiin ama idinka awgalo ama la joogo intaa ka warqabtaan
cunto kasoomidu horta waxa weeye qeyb ka mid a cabashaday ka mid tahay nimankaasi in muddaa bay xidhnaayeen wakti bay tirsanayeen wakhtigoodii markay ka dhammaadeen cid la hadasha iyo cid u jawaabta markay waayeen waxay dani baday inay sameeyaan cunto ka joojin balindhaha ay kusoo jeestaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo in balin hoos in loo eego
magacadeero magacayga waxaa la yidhaha cabdillaahi cilmi sakatar cabdilaahow adigana ehelkaad ka mid tahay waxaa xidhan sidaad ii sheegtay walaalkaa ma u tagteen oo malidi ogolaad inaad gashaan haa waa nala ogolaaday maxaa kusoo aragteen waa sidii xaaladooda wallahi indha liitaan ku aragnay markaa waxaa ku xidhnaa faleembooyin ishooduna way liidatay hadalka xitaa kumay maqashinayno ma ay awoodi kara inay nala hadlaan ma dhammaantood mise qof iyo laba ka mid ah maya dhammaantood marka dhammaantood maxaa helay baa laydidhi marka waxaa helay maadaamay muddo cuntada kasoo naaye ka soo manaayeen waxaa soo dhacay awooddoodaba hoos soo dhacday awood daraa ku dhacday markaa markaa enerjigoodii baa yaraaday way awoodi kari waayeen inay hadalka uu ka soo baxo markaa idinku ehelkii baa tihiin dacwaddii waa ku jirtaan oo looyara idiin socda idinka waa idinkan hadlaya iyagii ma kala hadasheen inay cuntadii cunaan oo ay cunto kasoomidan joojiyaan maadaama xaaladooda caafimaad ay gaadhay oon kala hadal in badan boo kala hadalay waxaanu ihi dee caynkan ma garanaysaay naftiina khatar ku gelaysa waxa wanaagsan inaa ma garanaysaaye ilaahaybaa arrimaha ay gacanta ugu jiraan inaa cuntada cuntaan wixii ilaahay idiin qadarayna a aamintaan
sagaal baa xidhan idinku qaar ka mid a ehelkiina tihiin cabdilaahi iyo maxamed aan usoo noqda maxamed markaad eegto qiimeynta ama dooda looyarada iyaga xaaladooda idinka dareenkiina muxuu yahay markaa idinku waxaad soo jeedinaysaa ama aad dalbanaysaan waayo waxaad tidhi sababtay u soomeen waxa weye in lagu soo jeediyo indhaha xukuumadda iyo cidda maamulka haysa soojint soo jeedinteedu waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu ka codsanaynaa anagu arrinka iyaga ah hoos inuu eego si naxariis lou eego rag baa la xidhnaa raggan oo dhowr iyo labaatan qof bay ahaayeen labadii madaxweyne iskaga dambeeyey cafisyo badan oo dikrooytooyin badan bay ka sameeyeen hadda waxaa iskugu soo hadhay sagaalkaa qof baa iskugu soo hadhay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad go-aanka aad naga aqbashid oo aada madaxweyne bal nimankaa si naxariisla aada hoos uga eegtid waxaanu kaa dalbanayna nimankaa cafis inaad cafisid waanu kaa dalbanayna madaxweyne